degmada xardheer ee ka tirsan gobolka mudug bartamaha dalka xalay maran xeedo kala duwan la sameeyey qaar kamid ah dadka deegaanka ama dad eeladood ay ku sugan yihiin xardheere ayaa inoo sheegay in habeenkii xalay ahay degmada xardheere al-shabaab ay kusoo rogeen bandow taasi oo ay markaasi uga gol leeyihiin si loo xaliyo ama markaasi dabcan loo soo afjaro khilaafka udhexeeya al-shabaab dhexdooda soo kala dhexgalay koley bandow xalay waa uu jiray oo si socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada markii maqribkii laga soo baxay adiga toddobadii fiidnimo geeska africa ama halkii saaco habeenimo ayaa bandowgu dabcan lagu soo rogay ilaa inta waagi uu ka beriyo bandow ay ahayd dadkuna guryahooda ay ku sugnaayeen iyagoo markaasi dabcan haddii ay banaanka ku baxaan ka cabsi qaba in awaamirta iyo sidoo kale amarada kala duwan ee kasoo baxaya al-shabaab ay markaasi ay haleelaan inkastoo dadku ay intaasi noogu dareen cabdiqaniow in magaalada tagaasi ama waxaa imaan jiray beelo kala duwan oo ka imaan jiray deegaanada u dhow dhow xardheere oo iyagu markaasi usoo iibgeyn jiray xoolaha iyo sidoo kale dabcan caanaha magaalada usoo safar geyn jiray si loo gato iyana gaadiidkii dabcan dee hakad baa la geliyey in khilaafka uu jiro oo wax gaadiid ah oo magaalada tegaya ama markaasi dad kasoo qaadaya oo magaalooyinka kale ka tirsan gobolka mudug geynayo kaleeta ma jiraan ilaa iyo inta dabcan wax laga xalinayo sida ay sheegeen dadka deegaanku waxaana markaasi dadku ay saabaalinayaan waxyaabahan inta maalmood ay qaadan karayso iyo ilaa inta ay socon karayso hadba waagu markuu beriyaa maalin maalinta ka dambeyda weji cusub iyo sidoo kale amaro cusub ay dadka xardheere ku dhaqan ay la kulmayeen laakiinse waxaan inta aan kugu sii darayaa saaka in magaalada aan gaadiid geli karin gaadiidna aanan ka bixi karin amar ay soo rogeen al-shabaab awgeed maahane